walaba waad mahadsan tahay farxadda dadkaygu ay heleen iyo farxadda aan helay ay isu dheelitiran yihiin sidaad u farxdeen baan ugu farxay inaan mar kale dib igu soo laabto aawada anuu muddo toban bilood xabsi ku jiray aan helo xoriyadaydi aada baan ugu faraxsanahay waktigan aan joogo wakti ku habboonna way ahayd runtii marka dadkayga iyo aniga iyo guud ahaan waxay dhammaantayn ina wada tahay farxad sii dayntayda alawal ilaahay waa ku mahadleh ilaahay baa suuro geliyey qadar ilaahay baa marka horena ku galay xabsiga iyo gacmihiisu kaydiiyey markii dambena ilaahay subxaana watacaala ayaa iga soo daayey intaa kadib qofka soo dayntayda lahaa in la ifasaxo xorriyadeydii laysiiyo ra-iisul wasaaraha isagaa lahaa cid kula talisay iyo cid kaleeto oo la kaashaday iyo cid ka codsatayna midna ma jirin isaga ayaa iska lahaa qabashadaydiina alla qadartida yahay soo dayntaydana sidoo kale ilaahay unbaa awoodan iskale oo isoo daayey dhinaca kale ra-iisul wasaaraha waa qofka keliya ee hawsheeda sidan u qorsheeyey ee go-aamiyey iyo ogolaaday xorriyadeydii dib igu soo celiyay waxaana la kulmay shalay taariikhdu soddonkii bishan hadda lixaad ay ahayd marka cid kale oo u kala tashaday iyo cid kale oo la qorshaysayna ma jiro muddana isbeddelkan wuu waday waxaana lahaa baan filayaa qofkii ugu dambeeyey dhinaca ururka ogonalef xabsiga kusii jiray yaan ahaa marka hawshaas sidaas ahay ra-iisul wasaaraha qorshaysay qorshayaashiisii bayna kamid ahay waxaana nahay qofka uu la kulmay si toos soomaaliya wuu kala hadlay arrimaha masiirka ummadda iyo gobolkaba harigeyga dee waxaa iska lahaa qoladii maamulkii farmaajo waxaa hawsheeda gacanta ku hayay hay-adda nabad sugidda oo sambulisa madaxda ka ahaa kaalxaya iyagaa iga soo qabtay saddexdayn bay igu hayeen dhibaato badan bay runtii iigu geysteen markaa kadib anigoo ka tiinadaysano indhaduuban bay xamar ii soo qaadeen dadka jilacow baa laigu riday saddexdayn baa laigu hayay kood iyo labaatankii bishii agosto ee sanadkii hore ayaa baadal salaad subax midka laga soo saaray anigoo indhaha ka xidan gacmahana ka xidan sidaasna laigu wareejiyey ciidamada etoobiya muddadii aan xidhnaa oo lix derbiyaheeda ahayd soomaaliya oo saddexna xamar ku xidhnaa lix saddexna aan gaalkacyo ku xidhnaa waxay la tahay mas-uuliyaadku way ogaan kareen sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha nabad sugidda iyo cid kale oo ka agraweydba marka siday uga tashadeen iyo go-aanka qaabkay u wada qaateen ma garan karno laakiin mas-uulka ugu dhiga gacanta igu haya ciidankiisu haye maamulahaya hawsha waxaa taliya nabad sugidda sandareeshi madaxda kalena dee waxaan filayaa al qiyaasi karaan inay taladu ka dhaxayso laakiin mid walba miisaankai doorku ku leeyahay iga muuqdo ugu weyn saameyn ugu yeeshay ma jiro waxyaaba yaryar way jireen oo dee iga gaaray xagga dhinaca gaalkacyo qabashadeedii markii ugu horreysay laakiin intaan kusoo wareegay etoobiya wax dhib ahoo jibdil oo gaaray ma jirin wax jibdila oo ka badan dee qaabka aan u xidhnaa iyo sida laiindhaduugayo iyo sida la ii katinadeynayo sida la ii gadaduugayo waxyaabahaas ihaanadaas wax ka badan ma jirin marka taasna waxaa la qadaray unbay ahayd haddana waxaas oo dhan waan ka fiicanahay maskax ahaan iyo mooraal ahaan iyo caafimaad ahaan jir ahaan ool waan fiicanahay maalmahan horta waxaan su diyaarin doonaa insha allahu tacaala safar aan sii mari doono nairobi markaa kadib waxaan soo booqan doonaa shacbiga soomaaliyeed iyo golayaashiisa oo runtii qabashadaydii xaraaradooda meel aada u badan ay gaadhay garab istaaga hiil iyo hooba anigii ilmahaygii iyo ehelkaygii iyo qadiyadaba runtii aada u garab istaagay waxaana nahay walaalka soomaaliyeed oo si fiican loogu hiiliyey waxayna dadka soomaaliyeed xaq ugu leeyihiin insha allah inaan intaan gaari karana soo booqdo lasoo maaragtay farxadda la qaybsado sidaan dhammaantaan u faraxsannahay u faraxsan marka insha allah waan lasoo qaybsan doonaa ilahaasaan soo hormari doonaa haddii aa la yidhaahdo walaa intii aan ka gaari karo intaan soo salaami karo intaan dadka soomaaliyeed aan usoo tahnadiyin karo inahaas oo dhan waan marmari doonaa insha allahu tacaala safarkayguna wuxuu ka bilaaban doonaa absababti nairobi ilaa ina soomaaliya intaasaan mari doonaa wixii intaa igu xigana waana marki doonaa haddii aa la yidhaahdo wuxuu noqon doonaa socod booqasho iyo walaalaha soomaaliyeed inaan runtii qola walba aan halkooda ugu tegi doono wixii suuragal ii noqdo ilaahay waafaq anugu mar walba waan soo dhaweynayaa in la wada hadlo oo xaaladan in badan baa dagaalkani soo jiray dagaalkan qadiyadana waa dagaal wakti dheer soo qaatay oo isdhaxal reebay mar walbana u baahan in go-aan iyo xal siyaasiya laga gaadho marka waan soo dhaweynaya wax kasta oo wada hadalho xal loogu raadinayo qadiyadaas muddada badan dagaalkeedu taagnaa dadkeediina iska rafaaday aad baan usoo dhaweynaya runtii waxaanan ilaahay u baryayaa inuu nasaxo wadahadal kasta oo waafaqsan nidaamka iyo xaqa oo laga galo qadiyadda dadka soomaaliyeed runtii iyadoon ukala hadhin ama shanta soomaaliyeed shacbigeeda iyadoona ukala hadhin waxay ka dhiidiyeen kelimadii halkii igaga dhacday nimanka odayaasha ay sameeyeen runtii aada iyo aad baan ula socday xaaladan inkastoon xiliyadii hore war badan ka haynin haddana waan ogaaday heerka dadku gaaday dadka soomaaliyeed waa walaaladu aada iyo aada iyo aad baanan ugu faraxsanahay sida ay igu hiiliyeen iyo sida ay ii garab istaageen waxaanan u celinayaa maxadaan wax soo koobi kara jirin ilaahay baa miisaankeeda qiyaasi kara iyaga iyo mas-uuliyaadkii gaar ahaan labada gole ee shacbiga soomaaliyeed golaha insheege sare iyo golaha hoose magacyadan inta badan way iga dambeeyeen baan filayaa aada marka horan ugulama haysanin laakiin ayaguna dareenkooda muujiyey dagaal badanna galay go-aamo waaweynna soo socday aada iyo aad baan ugu hambalyeynaya aada iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay tallaabada ay qaadeen ilaa hadda iyo fiirada ay muujiyeen aniguna waxaan u ballan qaadayaa inaan ahaan doono walaalkood garab taagan oo ula dhaqmi doono si sinaan iyo cadaalad ah oo ka fayow eex qabiil bedalaysi iyo qof jecelaysi way i sinaan doonaan shacbiga soomaaliyeed iyo qof kastoo wanaagooda ka shaqaynaya salaantaydu ma aha mid dhammaan doonta laakiin waxay noqon doontaa mid weligeed taagan iyo inaan garab saa qof kastoo soomaaliya dhiban baan garab taagnahay kii xiran baan garab taagnahay kii baahan baan garab taagnahay kii ceel qabaan walaalkii hiil iyo la garab taagnahay marka dareenkaygu waa mid aan qiyaasi kala jirin aad marka qalbigaaga igu soo dhacdana runtii waan maaragtay waan qiiroodaa aad baan isu bedelaa marka dareenkaygaas oo sii socon doonaa insha allah laakiin hadda waxaan leeyahay walaalayaal guuleysta waxaana ilaahay uga baryayaa dadka soomaaliyeed ugu yaraan qalbigaygu siduu yahay qalbigooda in iyagana ilaahay ka dhigo oo u xaaraan qof walba hadday jiraan kuwa iga qalbi fiican oo iga maaragtay sabaabka iga dhow hadday jiraan ilaahay iyaga iyo anigaba inuu ugu wanaagsan qalbigiis inuu inaga wada dhiga qalbigeenna walaalo inahaasaan